وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم يتعلق بقراءة تحليلية لسورة الممتحنة موضوع maanta bidn اllahi tacaala insha allah wuxuu ku saabsanaan doonaa suurad ka mida qur-aankeena kariimka ah in aan akhrino marka hore kadibna macaanideeda wuxuu ilaahay naga waafajay subxaanahu watacaala inagoo u qaybinaynaa qaybo iyo aqsaam u qaybinayna inaan sii insha allahu tacaala muujaza uga hadalno biidn illahi tacaala suuraddaasi waa suuradda magaceeda la yihahdo suurat almumtaxana aw almumtaxina labadaba way soo aroortay xaada oo la kordhabo iyo xaada oo la hoos dhabo waxaa sababka igu kalifay mawduuca insha allah inaan ka dhigo caawa waxaan yar dhegaystay qolka intii aan maaragtay soo galay munaaqashaad dhex socda walaalaha qaarkood oo umuuro aan moodayay xaqiiqatan inay yihiin umuuro macruuf bidiini waxaa loo yaqaano ashyaa macruufa bidiini bidaruura waxyaalo diinta qofka ugu maaragtay ugu cilmi yar aan moodayey in uu yaqaano oo diinteena usuusha waaweyn ee diinteena ka mid ah oo laga muransan yahay ayaan arkay marka fi lxaqiiqa taasna waxaa maaragtay aan u arkay inay waajib tahay maadaama aan dareemay in aynan dadka intooda badani ayna u qasdaynin inay diidaan wax asaas diinta ka ah ama usuusha waaweyne diinteenna ah laakiin laga yaabo cilmi darro iyo aqoon darro inay u geynayso wixiina arrin sahlan oo maaragtay qofku si sahlan uu maaragtay ku inkiri kara ama ku dhaafi karan ayna ahayn bal wax markaa laga yaabo xataa qofka diintiisii iyo nasab sheegashadiisii islaamka wuu nasab sheeganay inay khatar bedelisa marka qaarkood laga yaabo ay tahay inaan maaragtay aan ka hadlo leanna maxaa yeelay wa hada min baabi nasiixa lilahi subxaana watacaala walirasuulihi walilmuuminiin in ay tahay naseexo waxaan arkay inay tahay muminiinta loo naseexayo iyo dadka ahlu tawxiidka ah in ay tahay markaa kadib qofkii markuu fahmo arrimo mucayana diintu waxay ka qabto inuu calaa bayina markaas isagoo cad oo wixii agtiisa uu diin ahaan uu ka cad yahay mowqafkuu qaadanayo markaasaa uu ku dhiso macnuhuna waxa weeyaan liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina bimacnaa qofka doonaya markaa inuu halaagsamo wax diintiisii usuusha ka mid ah inuu ku tunto qofkii markaa ku talagalay inuu isagoo cad oo arkay inuu maarata mukhaalafo weyn sameeyey diintiisina khatar geliyey inuu sameeyo qofkii nabadgeliya markaa diintiisa dhowrsanayana markaa uu dhowrsado inta aana kelimada bilaabin hal mulaaxadaan rabay insha allah inaan horeysiiyo mulaaxadadaas waxaa weeye xaqiiqatan ma aha muxaadaradu ama kelimada raba aan soo jeedin doono insha allah mid ku tacalluqda sabab mucayana ma aha waxaan isku dayayaa inay noqoto ama ay tahayba insha allah arrin tashriiciya oo sida shareecada islaamku ay inoogu sheegtay inaan u sharxo biidn illahi tacaala oo ma qofku ka fahmi karo maaragtay inay tahay umuur asaasiya oo diinteena islaamka ku jirta laakiin inaan walaalaha aynan qaarkood ama walaalahu ayna u fahmin inay tahay arrin ku xadidan ama loola qasdayo shaksi ama qof loola qasdayo waxaan ka hadlaynaa waa sifo waa mabda marka mabda ama sifada qofka dadku waa laga yaabaa in maaragtay qof ku sifooba sifada inuu jiro haddii laga yaabo qasadku wuxuu noqonayaa uun waa inuu qofkaasi sifada usoo galay si mudlaqa si isaga taxdiida isaga maqsuud muunan ahayn taasina waa min baabi tambiih awalan suuradda layidhaha suurat lmumtaxana waa suuradda abaade juz qasami cala juska la yidhaahdo tabaara ka horeeya suuradda labaad waa suuradda saddexaad wey ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markuu suuradda bilaabay suuradda aayaadkeedu waa saddex iyo toban aayadood laakiin musxafka haddaad eegto laba safxa ayay qaadanaysaa dhammaan suuradduna macnaheeda guud ee suuraddu ay ka sheekaynayso hal mawduuc bay ka sheekaynaysaa waa mawduuca loo yaqaano alwalaa walbaraa fi lislaam alwaraa walbaraa yani yaad xidhiirinaysaa yaadna beri ka noqonaysaa qofka muslimkii yay waajib tahay inuu xidhiiriyo oo weli u noqdo weliga waxaa la yidhahdaa qofka aad u gargaarayso u munaasaraynayso jeclaanayso ee aada garab istaagayso beradan waxaa yidhaha qofka aada beri ka noqonayso aada maaragtay yani taa cagsigeed weeye markaa marka alwalaa walbaraa marka marka hore waxaan ku horeyn doonaa insha allahu tacaala in aayaadkii aynu isha marino akhriskooda ka bacdina tafsiirkooda biidn illahi tacaala acuudu billahi min ashaytaan arajiim يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لم تنف... لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم ولا ليال سورة الممتحنة وحيكا كوبان تاي صدحي طبان آيضو هدي معاني ذا سورة دا انتي ناقل المواضيع ذا كشا كيسي قودهان آن دول مرة سيدة صوصعة نغنس إن شاء الله آيضو وهو الرئيسة إلهي سبحانه وتعالى وحو أجهين يا ذاتك مؤمنين تا خطاب مباشرة أما هذا المباشرة ويوغا كساب سالمؤمنين تا عهدي النبي جوكت صلى الله عليه وسلم isaga oo ka reebaya oo ka nahiyinaya oo u diidan in ay u gargaaraan ama ay xidhiiriyaan aqaaribtooda xigaalkooda ah ee gaalada ah wuxuuna ilaahay ku sufayey subxaanahu watacaala inay kuwaa gaaladiihii ay yihiin aqaaribta muuminiinta ah in ay yihiin cadowgii ilaahay subxaanahu watacaala iyo cadowga dadka muuminiinta sidaa daraaddeed arri ma asaxayso ama ma suurtagal ma aha inay ula mucaamilaan kuwaa gaalada ah ee qaaribta ay yihiin jacayl iyo xubbi iyo kalgacayl ulama mucaamili kartaan buu ilahi yihi subxaanahu watacaala leannu maxaa yeelay kuwaa gaaladii waxay kulansadeen gaalnimo caqiida ah oo qur-aankii inay ka gaaloobeen iyo gaalnimo dhaqan ah oo ah inay ku xadgudbeen oo ay maaragtay xadgudub ku sameeyeen dadkii muuminiinta ahaa iyo nabiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay waxay ka bixiyeen oo ay ka soo ceyriyeen guryahoodii sababka keligii ay saa u yeeleenna wuxuu ahaa inay dadka muuminiintii iyo rasuulkuba ay rumeeyeen ilaahay subxaanahu watacaala keligii sidaa daraaddeed ma habboona dadka muuminiintii hadday yihiin buu ilaah yihi subxaanahu watacaala kuwo uga yimid dalkoodii ka soo hijrooday maka ilaa madiina iyagoo oo doonaya ilaahay waddadiisa inay ku halgamaan oy u jihaadaan inay yihiin kuwo doonaya ilaahay inay raaligeliyaan subxaanahu watacaala suurtagal ma aha maadaama sifooyinkaa ay leeyihiin in ay weli qalbigooda uu ku jiro jacayl iyo kalgacayl ama calaaqo ay la yeeshaan sirba ha ahaatee qoladaas gaalada ah ee daalimiinta ah ee kulansatay gaalnimadii iyo cadaawadnimadii kulansatay ilaahayna wuxuu sheegay subxaanahu watacaala kuwa sidaa sameeya ee kuwa gaalada ah ee isku darsaday gaalnimo caqiide ah iyo dhaqan xadgudub ah oo muuminiinta ay ku xadgudbayaan guryahoodii ka bixinayaan dalkooda kusoo duulayaan ay maaragta ku xadgudbayaan labadaas sifa kulansaday kuwa kuwa xidhiiriya inay la mid yihiin inay baallin yihiin oo waddadii mustaqiimka ay ka fakadeen macaanida intaas ah waxaa kulansatay aayadda ugu horeysa akhriskeeda dib haddaa ugu noqona waad arkaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bima jaءakum min alxaq yukhrijuuna arasuul waiyaakum an tuuminuu biاllaahi rabbikum laa tattakhiduu muuminiin ha ka yeelanina caduwii aniga cadowgeyga wacaduwakum idinka cadowgiina awliyaaa kuwa aad xidhiid la yeelataan oo awliya aad ka dhigataan munaasaro xidhiid iyo maaragtay isgargaarsi kuwa aad ka dhigataan yuuna yeelanin yayna noqonin cadowgay iyo cadowgiin maxaad samaynaysaan tulquuna waxaad u tuuraysaan ilayhim iyaga bilmawaddati kalgacayl ayaad u tuuraysaan oo aad la xidhiir ayaad samaynaysaan kalgacayla waqad kafaruu waxaa xaqiiqaa iyagoona way ka gaaloobeen bimaa jaakum wixii ilaahay idinku soo dejiyey oo min alxaqi xaqa qur-aanka ah yukhrijuuna waxay kaloo samaynayaan intaa kuma kaaftoomine alrasuula rasuulka ay bixinayaan iyo waiyaakum idinkaba guryihiina way idinka bixinayaan way idinku soo duulayaan wa iyaakum idinka markaasaa ilaahay shardi kaga dhiga subxaana watacaala wuxuu yihi an tuuminuu billaahi rabbikum haddaad tihiin sidaa sameeya kuwa rumeeya rabbigiin in kuntum kharajtum jihaadan fii sabiili aadna tihiin kuwa u soo baxay inaad dariiqayga ku halgantaan oo aad ku jihaadaan wabtiqaa'a mardaatii idinkoo dalbaya raalliahaanshahayga aniga ha samaynina sida tusiruuna ilayhim bilmawadda waxaad hoosta aad u qarinaysaan oo aad ku qarsanaysaan kalgacayl iyo xidhiir hoose ayaad ku qarsanaysaan waana aclamu aniga ilaahay baan ahay subxaanahu watacaala waanan ogahay bima akfaytum waxaad qarinaysaan waana kalgacaylka aad gaaladaas xadgudbaya aad la yeelanaysaan aniga ilaahay ah qalbigiina waxa ku jiraan ogahay igama qarsoomi karta arrintaasi waana aclamu anigu waan ogahay bimaa shaygii akhfaytum aad qariseen oo kalgacaylkaa gaalada aad la yeelanaysaana iyo wamaa aclantum wixii aad muujisateen waman yafcal lahu minkum ninka arrintaa sameeya waa goodi weyn oo rabbigeen subxaanahu watacaala uu u goodinay dadkii muminiinta ee asxaabta ahaa uu leehay waman yafcalhu minkum qofkii sameeya arrintaa oo calaaqa ama hoosaysa oo sir ah ama calaaqa cad oo bannaankaa la yeesha nimankaa gaalada ee xadgudbay faqad xaqiiqo waxaa ah dalla inuu ka dhumay sawaa'a sabiili waddadii toosnayd oo waddadii xaqa ahayd inuu ka dhumay baa xaqiiqo ah ayuu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala idan walaal waxaad ogaataan intaasoo macaani oo waxaan ka faa'iidaysanay aayaddii ugu horreysay aayadda labaad ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala kuwaa gaalada ee ilaahay subxaanahu watacaala uu idinka digiyey inaad calaaqada noocaasa la yeelataan arrintooda uu ilaahay noo cadiyey subxaana watacala wuxuu uhi kuwaa daalimiinta ee gaalada ah waxay idiin muujisanayaan xaqiiqadooduna ay caddaan doontaa markay idinla dagaalamaan markii dhibaato idin dhex marto ee dagaal idin dhex maro markaasaa waxaa idiin caddaan doonta cadaawada in ay idiin qabaan intay leeg tahay markaasaad ogaan doontaan bal kuma kaaftoomi doon laana maxaa yeelay kuma kaaftoomi doonaan oo keliya inay muwaajaho dagaal idinkula galaan oo keliya bal waxaa weeye xadgudub oo gacantana ay ku xadgudbayaan oo gacantooda ay idinku dilayaan carabkoona ay idinku caayayaan haddaad muuminiin tihiin ayay samayn doonaan buu ilaahay subxaana watacaala in yafqafuukum yakunuu lakum acdaan wayabsuطuu ilaykum aydiyahum waalsinatahum biاsuu wawadduu low takfuruun ilaahay wuxuu ihi subxaana watacaala hadday fursad idinka helaan oy gacanta idinku dhigaan oo ay idinka in helaan idinka maarag fursad ay helaan yakunuu lakum acdaan caadownimadu kolka hore waxaa laga yaabaa inay kuu soo galaan saaxiibtinimo iyo usluub kale kuu soo galaan laakiin markay gacanta idinku dhigaan yakuunuu waxay ahaan doonaan lakum idinka acdaa'an cadow bay idiin noqon doonaan cadownimaduna waxay ku caddahay wayabsutuu waxay idinku taagi doonaan ay ilaykum xaggiina aydiyahum gacmahooda oo bilqatli waadarbi inay idin dilaan ama ay idin garaacaan ayay samaynayaan wa alsinatahum carabkoodana waxay idinku taagayaan bishatmi iyo wasabi iyo walacni inay idin caayaan oo idin nacladaan oo idin dhaleeceeyaan ayay bilaabayaan labadaa xaalo ayay bilaabayaan laakiin waa markay gacanta idinku dhigaan ee idinka qaalib noqdaan wawadduu intaa keliya maaha wawadduu low takfuruun waxay kaloo ay jecel yihiin wawadduu waxay aada u jecel yihiin oo qalbigiin midda ay ka jecel yihiin low takfuruuna haddaad gaaloobi lahaydeen oo iyagoo kale aada noqon lahaydeen aada bay u jeclaan lahaayeen ilahay saasuu lehay subxaanahu watacaala in yafqafuukum yakunuu lakum acdaan wayabsuطuu ilaykum aydiyahum waalsinatahum biاsuu wawadduu low takfuruun aayadda afraad ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala intaas intaa horeen soo sheegnay waa arrin adduunyada ku tacalluqda weeye amaa aakhira miya qaraabada kuwaa aada la tihiin kuwaa mushrikiinta qaraabanimad aada la tihiin ama arxaam ha noqdeen oo xagga rixinka aad qaraabo ka noqoteen ama caruurtiinaba ha ahaadeen idinku aad dhasheen waxaad ogaataan kuwii mu'miniin yahay kuwaas idinma anfacaysa yowma alqiyaama maalinka qiyaame arrin calaaqadaa aada la leedihiin idinma anfacayso bal way idin dhibaysaa waxaa ilaahay samayn doonaa subxaana wa tacaala waa lidinkala geyn xukunkaa idinkala geyn isku meella ma soo xaadaraysaan waad kala tegaysaan isaguna ilaahay midka og weeye acmaasha aad qabanaysaan oo dhankii ka warqaba rabbigeen wey ilahay saas yidhi waa aayadda afraad weeye lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum yowma alqiyaama yafsilu baynakum wallaahu bimaa tacmaluuna basiir idinma anfacayso arxaam haddaad tihiin oo ama musaahara ama qaraabo kale ama raxim aad tihiin adeer abti wax kastood isu tihiin oo raxima ama caruurtiinima ay yihiin idinku aad dhasheen mar haddii caqiidada iyo diintaad ku kala tagteen qaraabadaas idinma anfacaysa yowma alqiyaama yafsilu baynakum ilaahay dhexdiina wuu kala fasliyaa isku wadana mara ma maraysaano waa idinkala fogeynayaa markaasaa goodi ilaahay aayadda ku khatamay subxaana wa tacaala u goodinayo hadinayo dadka muuminiinta uu leeyahay wallaahu bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiirun kii u cilmi leh basiir ah si qodo dheer uga warqaba ilaahay weeye subxaana wa tacaala oo haddii calaaqaad hoose ama ama mid qalbiga ha noqdo ama mid afa ha noqdo ama mid xoolaa ha noqdo ama mid siyaasi ha noqdo ama mid dhaqaalaa ha noqdo wuxuu doona calaaqa aad la yeelataan ilaahay subxaana wa tacaala midkii idinka warqaba ee basiira weye saasuu ilahay yidhi subxaana wa tacaala ama aayadda shanaad ilaahay subxaana wa tacaala markuu tawjiiha muuminiinta siiyey ayaa miisaal baa la keenay miisaalkuna waxa weeye in lagu daydo oo la fiirsado ayuu ilaahay keenay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi waxaa korkiina haddayahu muuminiintii inaad ku dayataan ood raacdaan nebiyullaahi ibraahiim iyo muuminiintii la socotay nebi ibraahim kuwa inaad ku dayataan oo aad raacdaan baa waajib korkiina ayuu ilaahay leehay subxaana wa tacaala leannu maxaa yeelay arrinta laga sheekeynayo lafteedaa ku dhacday in dad qaraabadooda oo iyaga ay qaraabo yihiin iyo ay raxim yihiin bal waalidkii nebiyullaahi ibraahim inay arrintaa dhacday ikhtibaar oo caqiidada iyo diinta ay ku kala leexdeen ilaahay subxaana wa tacaala saas ayuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay inaad ku dayataan baa waajiba nabiyullaahi ibraahim subxaanahu inaad ku dayataan sala allahu calayhi wa calaa nabiyina afdal asalaati waatamu tasliim iyo muuminiintii la socotay maxaa yeelay leannu nafsa alikhtibaar ama nafsa almushkil ayaa ayaga ku dhacday maxay markaa sameeyeen nabiyullahi ibraahim iyo jamaacadii muuminiinta la socotay waxay sameeyeen beri bay ka noqdeen ehelkoodii gaalnimada doortay gaalada raacay ehel beri bay ka noqdeen wayna ka fogaadeen waxay kaloo beri ka noqdeen ilaahyadii iyo asnaamtii iyo waxyaalahay caabudayeenna beri bay ka noqdeen waxayna iclaamiyeen oy u sheegeen inay cadow u yihiin iyaga gaalada raacay ee gaalada waddadoodii raacay iyo ilaahyaday caabudayaanba inay cod u yihiin ayay u sheegeen oy u caddeeyeen arrintaasina way soconaysaa buu ilaahay leehay subxaanahu wa tacaala waxayna yidhaahdeen oo arrintaa cadaawadaa aan idiin qaadna iyo berinimada aan idinka noqonay waa arrin soconaysa weeye ilaa ilaahay aada rumaysaan oo keligiiya subxaanahu wa tacaala idinkoon waxba ugu shariig yeelayna rabbigiin walihaada waxaa welibana dayashada caamka ah ee nebiyullaahi ibraahim iyo jamaacada muuminiinta la socotay lagu dayanayo hal shay baa laga soo reebay oo lidi nebi ibraahim ha kaga dayanina leanna maxaa yeelay waxaa qaaday beerkii aabbihii iyo maaragtay raximnimadii ayaa qaaday markaasuu aabbihii oo mushrik wuxuu nebi ibraahim ku yidhi ilaahay baan dambi dhaaf ku weydiinayaa walaakiin anigu wax nafciya iyo wax duro oo aan ku siin karana ma jiro laakiin ilaahay baan dambi dhaaf ku weydiinaya ayuu yidhi wa maca daalika ilaahay wuxuu lehay subxaanahu wa tacaala ilaa qowla ibraahiima liaabiihi la astakfiran lak idan midaasi ma soo gelayso meelaha lagaga daynayo nebiyullaahi ibraahim ma aha ayuu ilahay yidhi subxaana wa tacaala markaasuu nebiyullaahi ibraahim iyo muuminiintii la joogtay waxay yidhaahdeen ay ku khatimeen ilaahay baan tala saaraynaa subxaana wa tacaala keligii isaga keligiina waan rumaynaynaa isaga keligii baan u toobadkeenaynaa isaga keligii ayaan yowma alqiyaama u noqonaynaa saas ay yidhaahdeen waa aayadda shanaad weeye suurat almumtaxana ilaahay wuxuu leeyahay haddaan aayadda isxusuusino qad kaanad lakum uswatun xasana qad kaanad lakum waxaa muuminiin yahay idiin sugnaatay uswatun dayasho xasanatun oo wanaagsan yaan ku dayanaynaa fii ibraahiim nabiyullaahi ibraahiim waaladiina macah iyo kuwii muuminiinta ahaa ee maciisa id wakti baad ku dayanaysaan qaaluu ay yidhaahdeen liqowmihim qoladoodiibay ku yidhaahdeen gaalowday inaa anagu buraa'aaw beri baan idinka nahay minkum idinka iyo wa mimaa tacbuduun iyo waxaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadii kafarnaa bikum waa idinka gaalownay oo waan idin goynay wabadaa waxaa caddaaday beynina annaga dhexdanada wa beynakum dhexdiina alcadaawatu cadaawadiina way caddahay waalbaqdaa'u iyo cadhadii labaduba abadan weligano col iyo cadaawa noqonaynaa xataa tuuminuu billaah xataa ilaahay aad ka rumaynaysaan subxaanahu wa tacaala waxdahu ilaahay keligii ilaa qowla ibraahiim halkaa qowlbeedaan kaga dayanayno nebi ibraahim liabiihi aabbihii uu ku yidhi qowlkii nebi ibraahim oo kaa dayashada waa laga soo reebay wuxuu yidhi la astakfirina laka kuu dembi dhaafa ilaahay ama ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiye laka adiga wamaa amliku laka min allaahi min shay ilaahayna waxaan kaaga aan kaaga hanto oo gacantayda ku jira male laakiin rabbigaaba rabbigay baan kuu weydiinaya kelimadaas lagaga dayan maayo qowlka nebi ibraahim inta kale laakiin waa lagaga dayanaya marka ilaahay kaas ilaahay u baryeen waxayna rabbanaa rabbiga no calayka adigayaan tawakalnaa ku tala saarnay dadka muuminiintaana markay gaaladu cadaawada u muujsato ee ay isu raacaan munaafiqiintiiyo gaaladu waa taadiid ilaahay lagu edbinayo inay saa yidhaahdaan rabbanaa rabbigano calayka adiga ayaan tawakalnaa ku tala saaranay wayneyka agaa anagnaa kuu toobad keennay wayneyka adiga almasiir meeshaan u noqonayno adiga weeye rabbigoo subxaanahu watacaala aayaddaasi waa aayadda maaragtay afraad ee suuratulmumtaxana wey aayadda shanaad walaalayaal waxay yidhaahdeen iyagoo ilaahay barya subxaanahu watacaala oo ilaahay baryadiisii wada ayuu ilaahay baryen waxay yidhahdeen ilaahayow hanaga dhigin in gaaladu ay nagu xadgudubto oyna addoonsato oyna gumaysato ilaahu gaalo gacanta ha noo gelinin ilaahuw hanaga adkaysiinin bay yidhaahdeen ilaahuw noo dembi dhaaf adiga unbaa ilaahuw subxaana watacaala casiiza awoodoo dhan adigaa haya adigaa falsan oo wax kasta meesha munaasabkaa ku adhiga idan walaalayaal waxaa weeyaan waxaa weeye mustalax alfitna oo siyaaqa aayadda ku jira ama qur-aankao dhanba waxaa weeyaan qofka in lagu dhibo ama xadgudub uu kaga yimaado diintiisa daraaddeed lacalshaan mu'min weeye marka ibtihaad lagu sameeyo ayaa waxaa qur-aanku u isticmaalaa kelimatu alfitna waa markuu ilaahay lehay subxaana wa tacaala waalfitnatu ashaddu min alqatli idan marka diintaada lagaa fidnaynayo ee diintaada lagaa fidno ay kaaga dhacayso waxaa kuu fadli badan in lagu dilo leanna ilaahay wuxuu leeyahay fidnada ayaa ka xun maaragtay qatliga ama dilitaanka idan fitnada ku soo aroorta daa'iman qur-aanka siyaaqeedu waxa weeyaan waxay tacni alibtihaad addiini qofkoo diintiisa lagu gumaysto lagu dhibo liannahu waa mu'min liannahu waa mutabayin qofka haddii lagu dhibo fitna ayaa la yidhaahdaa waa midda ilahi ilahi subxaana wa tacaala uu ilahay maaragtay waalfitnatu ashaddu min alqatl yacni daa'iman calaaqada udhexaysa muuminiinta ee gaalada gaalada marka waxaan ka hadlaynaa beyna qowseyn gaalada muctadiinta ee xadgudbaysa ee dadka ku xadgudbaysa liannahum caqiidadooda daraaddeed u xadgudbaysa kuwaasa loo isticmaalaa daa'iman qur-aanko dhan haddaad u fiirsato taasaad arkaysaa idan idan aayaddu waa waxay leedahay rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu waqfir lanaa rabbanaa inaka anta alcasiizu alxakiim idan laa tajcalnaa fitna waa maxay ilaahu ha naga dhigin fitna ha nooga dhigin bimacnaa yayna naga adkaanin oo nagu xadgudbin laanna waxay naga fasahaadinayaan caqiidadanada iyo diintanaday naga fidnaynayaan idan midaas waxa weeyaan haddii qofka muminkaa ilaahay inuu ka baryo oo ilaahay uu tuugo inuusan gacan gaal oo weliban muctadiya oo ku xadgudbaya oo diintiisii caqiidadiisa ku xadgudbaya waa midda nebi ibraahim ay baryayaan qofka muminkan ilaahay waa inuu baryo oo uu middaa iska ilaaliyo ilaahina uu baryo rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu waqfir lanaa rabbanaa inaka anta alcasiizu alxakiim idan waxaa weeyaan mowqifka uu qaatay nabiyullaahi ibraahim iyo muuminiintii la socotay waa waxa waajibka ah aayadda waxaa shan iyo lixaad baa ka sheekeynay aayadda shanaad baa ka sheekeynaysa mowqifka isagaa nebi ibraahim uu qaatay iyo muuminiintii la socotay waa waxa waajibkaa dadka muuminiinta ah ee nebi maxamed ku deenaya inay sameeyaan ilahay saasuu leelahay subxaanahu wa tacaala laqad kaana lakum fiihim uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir waman yatawalla faina allaha huwa alghaniyu alxamiid idan waxaa waajib ah mowqifkaa nabiyulaahi ibraahim uu qaatay oo beri uu ka noqday gaaladii intii raacday uu beri ka noqday ayaa waxay waajib ku tahay isagii muuminiintii la socotay ee qaateen ayaa waxaa waajib ku noqonaysaa dadka muuminiinta ah ee nebi moxamed raacay sala allahu calayhi wasalam bal qof kasta oo mumino ilaahay rumeeyey iyo maalinka qiyaame waa inuu ku daydo nebiyullaahi ibraahim mar labaad baa la soo celiyey inuu ku daydo nebiyullaahi ibraahim qof kasta oo ilaahay rumeeyey yowma alqiyaamana rumaysan macnuhu aan ka faa'iidaysanana waxa weeyaan qofkii nebiyullaahi ibraahim mowqifkaa isagaa aan kaga daynin waa qof beeniyey ilaahay beeniyey subxaanahu watacaala iyo yowma alqiyaama ilaahay markaa suuradda aayadda wuxuu ku khatimay oo u dambeysiiyey qofka aan saa qofka aan saa samaynin qofka arrintaa aan samaynin ee aan beri ka noqonin kuwa ilaahay ka gaaloobay subxaanahu wa tacaala ee gaalnimo keliya meehe ku darsaday xadgudub inay muuminiinta ku xadgudbaan guryahooda ka bixiyaan iyagana dhibaan qofka mowqifkaa aan samaynin ilaahay uma baahno ila saasuu ilahina leehay subxaanahu wa tacaala waman yatawalla fa ina allaha huwa alghaniyu alxamiid ilaahay muxtaaj isaga umaaha umana baahna leannu ilaahay isagaa isku filan addoomadiisana wuxuu uga baahan yahay male isaga ayaana mustaxaq ku ah rabbigeen in lagu mahadiyo oo lagu xamdiyo ilahay saasuu leeyahay intaa ka bacdi intaa ka bacdi ikhwatii wakhawaati fillah ilaahay wuxuu aayadda toddobaad ugu bishaaranayaa dadka muuminiinta ah in laga yaabo cadaawada u dhaxaysa maanta kuwa ilaahay ka gaaloobay ee muuminiinta ku xadgudbay oo aayaddu ay ku soo degtay kuwii qureysha wakhtigii nabiga markaa joogay in uu dhexdooda isu keeno oy maalin maalmaha ka mida heshiiyaan maxaa yeelay waa inay kuwaasi markaa soo islaamaan oo waddada iimaanka ee iyagu muuminiintii qaateen ay raacaan wayna dhacdayoo maalinkii nabigu uu furtay maka markuu furtay ee fadxigii uu dhacay ayaa islaameen kuwii cadaawada muuminiinta la ahaa qabla alfatxi la ahaaba intay islaameen ayay waxay walaalo noqdeen oo isku mid noqdeen kuwii muuminiinta ahay marka hore colka ahaayeen laakiin waxaynu nooga digayaa maadaama kuwaasi aynan iimaankiisa soo gelin xadgudubkana idinka daynin cadaawadu waa baaqi cadaawadu baaqi weeye haddii aynan ayna ka tanaasulin marka kuwaasna waa nooc min albishaara ilahi wuxuuri subxaanaه watacaala casa allah an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawaddah wallahu qadiiru wallahu gafuuru raxiim idan waa nooc min albishaara muminiinta loogu bishaareeyey in laga yaabo inay cadaawadaasi dhammaato maalin maalmaha ka mid a maxaa yeelay ilaahay inuu u qadaro kuwa gaalada inay soo toobad keenaan oy cadaawada ay u qabaan dadka muuminiinta iyo xadgudubka ay ka noqdaan sidaa dara markaana ilaahay waa u dembi dhaafayaa ilaahayna wuu u naxariisanayaa muqadimaadkaa dhowrkaa markiina la siiyey ee ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga sheekeeyey arrintaasina waa muqadimaad tashriica soo socda ee hadda aayaadka ku soo xiga oo ilaahay ku sheegi doono ayay muqadimo u yihiin aayaadka aan soo marray hore oo maxay tahay aayadda sideedaad iyo aayadda sagaalaad waxay si cad u sheegtay oo u xad oo u xadaysay waxa la yidhaahdo alwalaa walbaraa alwalaa walbaraa yacni bimacnaa waxa weeyaan yaan xidhiidhinaynaa oon calaaqa la yeelanaynaa yaan gooynaynaa oon cadaawad u qaadaynaa labada aayadoodna way isku xigaan oo aayadda sidee aayadda sagaalaad min suurati mumtaxana maxay keliyihin marka xataa dadka gaalada waa la kala qaaday bardaa jira cadaawo aynaa u qaadaynin waa kuwa aan aan ilaahay soo sheegi doono subxaana wa tacala aayaadku ay sheegi doonaan ilahay baa caddeeyey midaas ayib ilahay wuxuu leehay aayadda hore waxaa waajib idinku ah haddaad dad muuminiina tihiin inaad ula tacaamushaan kalga biri samafal iyo kalgacayl iyo cadaalo iyo garsoor dadka idinku khilaafsan caqiidada iyo diinta fiiri caqiidada iyo diinta kuwa idinku khilaafsan ayaa waxaa loo samaynayaa biri iyo kalgacayl iyo cadaalo iyo garsoor laakiin shardi baa ku xidhan lam yactaduu cala almuuminiin mayna idinku xadgudbin cadaala idinkula dhaqmeen xuquuqdiinay ilaaliyeen ma guryihiina mayna idinka saarin ma ina idin dhimin cadow kale mayna idiin soo raacin kuwa saas ah marka waa kuwa mucaahidiinta ama masala idinla jooga ee itifaaqiya aad leedihiin maaragtay heshiiska aad tihiin idinkumayna xadgudbin guryihiina mayna idinka saarin ma ayna idin mayna idinla dagaalamin liannu maxayna idinla dagaalamin liannu muslimiin baa tihiin ama caqiidadiina iyo ikhtiyaarka aad qaadateen waa inaad muslimiin tihiin mayna idinkula dagaalamin guryihiina mayna idinka bixinin wadanyaalkiina mayna idinku soo duulin idan kuwa saas ah ee idinku khilaafsan caqiidada ilaahay idinkama reebayo inaad ula tacaamushaan si biri ah kalgacayl ah cadaalad ah garsoor ah ilahay saasuu lehay subxaana wa tacaala ilaahay markaasuu celiyey wuxuu yihi ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa garsoora ee cadaaladda xaqiijiya ayuu ilahay jecel yahay subxaana wa tacaala ilahay markaa muxuu leeyahay laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin idan waa kuwa wey idan kuwaas inaad goysaan oo aad la dagaalantaan oo aad nacdaan oo aad dhibtaan ilaahay idinkama nahiyinayo laa yanhaakum allahu alla idinkama reebayo can aladiina duulkii kuwii lam yuqaatiluukum aan idinla dagaalamin fi diini bisababi diin liajli diin lianna muuminiin baa tihiin muslimiin baa tihiin mutadayiniin baa tihiin islaamkaad doonaysaan inaad ku camalfashaan islaamkaad doonaysaan inaad ku dhaqdaan dalkiina iyo dadkiina iyo idinka inaad ku dhaqataan baad rabtaan kuwa aan sababkaa idinkula dagaalamin colla idinkula noqonin lam yuqaatiluukum fi diin walam yukhrijuukum aan idinka bixinin min diyaarikum guryihiina intay idinku soo duuleen guryihiina mayna idinka bixinin intay idinku soo duuleen dalkiina mayna qabsanin intay idinku soo duuleen mayna idinku xadgudbin kuwa saas ah ilaahay idinkama reebayo subxaanahu wa tacaala an tabaruuhum inaad baarinimo u samaysaan wa tuqsituu ilayhim inaad garsoor iyo cadaala u samaysaan laanna maxaa yeelay ilaahay xigmadiisu cadaalay ku dhisan tahay ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada ku dhaqma waa arrin waadixa weeye markaasaa mar labaad waxaa loo yimid kuwa la rabo in col lala noqdo lala jihaado lala dagaalamo xaaraan ay tahay in la xidhiiriyo in la kalgacay loo muujiyo in calaaqa lala yeesho liannu calaaqadaa lala yeelanayo ama xidhiirkaa lala yeelanayo ama kalgacaylkaa loo samaynayo qofka hadduu mu'min ahaa waxay dhexadsinaysaa inuu iyagoo kala noqdo oo uu gaaloobo uu diintiisa iyo caqiidadiisa u waayo ayay dhexadsinaysaa ilaahay muxuu uhi subxaana wa tacaala inamaa yanhaakum allah wax kala meehe ilaahay wuxuu idinka reebayaa idiin diidayaa can aladiina duulkii kuwii qaataluukum idinla dagaalamay fi diini liajli diin lianna muslimiin baa tihiin muuminiin baa tihiin diintiinaad doonaysaan inaad ku dhaqantaan kuwa arintaa daraaddeed idinkula dagaalamaya idinku weeraraya kuwaas ilaahay wuxuu idinka reebayaa subxaanahu wa tacaala inaad calaaqa la yeelataan ood xidhiir la samaysataan can aladiina yuqaatiluunkum fi ddiin wa akhrajuukum waxay welibana kusii darsadeen wa akhrajuukum waxay idinka bixinayaan min diyaarikum guryihiina wadaaharuu waxay la taxaalufayaan dad kale ayay la taxaalufayaan calaa ikhraajikum si guryihiina iyo dalkiina ay idinka bixiyaan ayay dad kale iyo gaalo kale iyo dad kale ayay la taxaalufayaan kuwa ilaahay wuxuu idinka reebayaa idiin diidayaa idinka manceeyaa an tuwalluuhum inaad weli ka dhigataan xidhiidh la samaysataan calaaqa la yeelataan la taxaaluftaan kalgacayl u fidisaan kuwaasuu ilahay idinka reebaya subxaana wa tacaala markaasuu qaanuun ilaahay dejiyey waadix ah oo qof kastaaba inuu maqlay waajib tahay waman yatawallahum quwaas noocaasa ee shuruuddaa lagu ay ku tadbiiqsatay waman yatawallahum qofkii xidhiidhiya ee calaaqa la yeesha ee iyaga kalgacayl u fidiya ee la soo safta fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa addaalimuun kuwa daalimiinta ah ee naftooda dulmiyey naftooda maxay ku dulmiyeen laannuu diintiibay ka baxeen oo caqiidadii ay waayeen bay naftooda ku dulmiyeen ina shirka ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacala ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn idan daa'iman dulmiga marka la sheego khaasatan fi siyaaq aliimaan waalkufri marka la sheego qasadka looga jeedayo waa shirki iyo kufriga ay macni weyaan waman yatawallahum qofkii kuwaa tawaliya ee raaca ee u gargaara ee gargaarsada ismiyoo dulmiyey kuwaas abuu ilahay yihi subxaana wa tacaala idan labadaa aayadood intii hore markii muqadimaadkii laga soo sheekeeyey ayaa waxay manhaj qaacida u dejiyeen waxa loo yaqaano alwalaa walbaraa alwalaa walbaraa inaad beri ka noqoto qofkii ilaahay uu gooyey subxaanahu wa tacaala qofka caqiidatan ictidaha sameeye muuminiinta ku xadgudbay ku soo duulay guryahooda ka bixinaya kuwaa beri inaad ka noqoto kuwaa inaad col la noqoto ayuu ilaahay subxaana wa tacaala inaad xidhiidhiso kuwa muuminiinta ee caqiidada iyo iimaanka uu idin wadaajiyey iyo masiirka waaxidka idan labada macno ee maanta muxaadaradeena aan ku bilowna waxa weeyaan alwalaa walbaraa kuwan inaad xidhiidhiso kuwan aad beri ka noqoto arrintaana waxa weeye qur-aan baa ku soo degay waa aayaadkaan akhriyeyna weeye qof kasta marka waxaa loo baahan yahay marka uu fahmo inuu labada dhinac dhinac uu la safanayo oo ilaahay subxaana wa tacaala wuu caddeeyey dhinacuu la safanayo inuu markaa isagu calaa bayina isagoo waadix ah mowqifka islaamka mowqifka qur'aanka isagoo fahansan inuu markaa maarata uu doorto saasaan hadafkaan ka leenahay waa middaa weeye walaalayaal intaa ka bacdi aayaadku siyaaqii ama usuulka aayaadka ay socdeen way isbedeleen tashriicaad iyo qawaaniin ayuu ilaahay dejiyey subxaana wa tacaala oo bulshada ku tacalluqa qawaaniinta iyo tashriiciga waxaa ka mid a mashaakilka zawjada ama guurka furitaanka midaasina waxay dhacday markii muuminiinta ay ka soo hijoodeen maka ay madiino yimaadeen ayaa marka qaarkood waxaa dhacday in labadii isqabtay ay marka qaarkood caqiidada isku khilaafaan oo baday gaal ama ninkii ama haweenaydii midkood gaalnimada uu ku hado markaasaa la cadeeyey arrinta calaaqaadka arrimaha bulshada ah ee soo dhex gashay dadka muuminiinta ayuu ilaahay cadeeyey subxaanahu wa tacaala laanna maxaa yeelay arrintaa waxaa ka dhalanaysa usradii inay kala tagto oo zawjka hadduu gaal noqdo oo maka iska jooga ama zawjadii ay muumino noqoto ay ka tagto haakada idan cagsi ama cagsiba arrimahaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu caddeeyey xaggii zawaajkii xaggii dhaxalkii iyo wixii la mid ah ayuu ilaahay caddeeyey marka yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaءakum اlmuؤminaatu muhaajiraatin faاmtaxinuuhuna allahu aclamu biimaanihin fain calimtumuuhuna muؤminaatin falaa tarjicuhuna ilى اlkufaari laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني تنوى قبل عصبوي إذا أنت هرم عنه الوحوية بس قبلها مؤمنات كهدئي لي مادان يقول سوه جروري أو مكا كيمد aswaajtoodii in ay gaalnimadii ku hadheen maxaa la samaynayaa imtixaan baa la samaynayaa oo xagga caqiidada ah inaysan wax kala u imanin waddan nacayb ama dhul jacayl ama qof kale jacayl inaysan u imanin ee ficlan ay tahay mawduuc ku tacalluqa iimaanka iyo caqiidada ku tacalluqa sababteeda inay u yimaadeen ayaa imtixaan laga qaadaya waxaa kaloo imtixaan laga qaadayaa raximkeeda ayaa lagu sameynayaa tabriica wax la yidhahdo oo berinimo ayaa maaragtay inuu wax ninkeedii hore gaalka ahaa inuu caloosheeda wax ku jiro iyadana berinima laga samaynayaa waxaa mamnuuca marka ilaahay u qadaray oo xukumay inaan loo celin karin gabadha noocaasa gaalada aan dib loogu celin karin laanno maxaa yeelay cilladu waa maxay uma banaana iyaga gaaladu gabdha muuminaad inay guursato uma banaana gabdhaha muuminaadkaana waxaan ka wadaa maaragtay iyaguna gaaladuna uma banaan gabdha muuminaadka gabdhaha muuminaadkana gaalada uma banaan labada macnaba natiija waaxida unbay keenayaan markaasuu ilahi wuxu uhi subxaana watacaala waaatuuhum maa anfaquu walaa junaaxa calaykum an tankicuuhuna idaa ataytumuuhuna ujuurahuna marka tanna waxa weeye asaaliibta maxaa la samayn doona in meher cusub lagu mehersado xaqoodii la siiyo xataa raggii gaaladaa ay ka yimaadeen wixii kaga baxayna loo celiyo waa nooc min alcadaala ilaahay subxaana watacaala ma dulmi addoommada ninkii gaalkaa maadaama caqiidada isku khilaafeen kala tageen wixii kaga baxay in loo celiyo ninka guursana dambe muminana uu meherkeedii iska bixiyo haadaa idan waa tashriicaat ijtimaaciya oo dadka muminiinta loo sheega weye fii nafsi lwaqti waxaa weeyaan haddii haweenka qaarkood gaalnimada ay ku hadrhaan oo ninkiina mumin noqdo mushrigna ay tahay meesha ahlukitaab lagama hadlayo waa mushrikad wey kuwa waxaa layihi ha haysaneyn ee sii daaya ayaa la yidhi weydiista laydinkana wixii idinkaga baxay maadaama iyagii aada furaysaan wixii aad ku bixiseen weydiista iyaguna marka saasoo kale cagsi haydin weydiisteen hay markaa xukunkaas oo cad ayuu tashriic ahaan u jiriyey subxaanahu watacaala suuraddu akhiiran waxay khatimaysaa aayadda saddex iyo tobnaad arrintii suuraddu ku bilaabatay bay adayg usii ziyaadinaysaa sii caddaynaysaa ta'kiid adag usii samaynaysaa waxay aayaddu leedahay ilaahay wuxuu ihi subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta waxaa korkooda ah waxaa waajib ku ah inayna u gargaarin la taxaalufin taxaaluf waa maxay in ayna la samaysanin heshiis ay maaragtay isgaashaanbuursi ah isgargaarsi ah ayna la samaynin kuwii ilaahay u cadhooday subxaanahu watacaala oo kuwii hore aanu soo sheegnay ee isku darsadeen laba shay gaalnimo iyo iyo xadgudub ay ku xadgudbeen dadka muuminiinta allaa yunaasiru yataxaalafu yuwaalu saddexdaa macnaha laga faa'ideeyey yacni allaa yunaasiru inayna u gargaarin gargaarsanin yataxaalafu inayna gaashaan buursanin yuwaalu inayna xidhiirinin oyna calaaqada yeelanin markaasuu ilahi wuxuu lehy subxaana watacaala qoolada ilaahay u cadhooday ee isku darsaday kufri oo caqiidaday ka gaaloobeen ah iyo ictida muuminiinta ay ku xadgudbayaan markaasaa cillo kale ilaahay sii sheegay laanno maxaa yeelay buu ilahay leeyahay waxay ka gaaloobeen maalinka qiyaame oo ma rumaysna wayna ka quusteen qiyaamada wax rajaa kama qabaan iyo janno iyo raxmad ilaahay kama qabaan waa sida gaaladu ay uga quusatay kuwa qabriga gala ee maaragtay la aasay siday uga quusteen ayay ku iyaguna waxay uga quusteen in ay aakharo ilaahay agtiisa wax raxmad iyo wax janna ay ka helaan buu ilahay uga quusteen subxaana watacaala waa kuwa maaragtay ay rajo ay nool yihiin hadhow inay shafaaco u qaadayaan ayay ka faa'idi doonaan adduunyada markaa say uga quusteen kuwaaba ay waxba ugu tari waayeen marka qiyaamada la yimid ayay waxay uga quusteen inay qiyaamada wax rajaa ama wax raxmada ama wax janna u helaan ilaahay midaasu ku khatimay subxaanahu watacaala idan saddex iyo tobankii aayadood ee suurat lmumtaxana ee ilaahay u dambeysiiyey subxaanahu watacaala aayadda aan u dambeysiinay wain faatakum shayun min azwaajikum taasi horaan usoo maray yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatawallow laa tatawallow ha tawaliina ha munaasa ha la taxaalufinina ha gaashaan buursanina xidhiid iyo calaaqo kalgacayl ku dhisan ha la samaysanina qowman qolo radib allaahu calayhim ilaahay u cadhooday subxaanahu watacaala bimacnaa waxaan ku noqonay aadu aadahay ku bilowday ayaa lagu khatimay leanna suuradda dhan tashriicaadkaasaa soo dhexgelay mooyaane halkaa macno ayay tarkisaysaa ayay rakisaysaa ama ay doonaysaa inay sharaxdo qowman qolo kadib allaahu calayhim alla uu cadhooday korkooda kuwaasoo qadiyo isuu ka quusteen min alaakhira aakhiray ka quusteen raxmad mana rumaysna raxmad ilaahayna ma sugayaan kamaa yeysa alkufaaru min asxaabi alqubuur intaa ka bacdi marka aynu isku dayna inaan taxlii inaynu maaragtay macaani caam ah ka sheekaynay ayaa waxaan doonayna inaan mawaadiic yani inaan ka hadalo ama maxaawir inaan ka hadlaan doonayna insha allahu tacaala في معنى العام للآية أما معاني الجود آية آية كشي كشي أولا موضوع ولا اليسار أركيسان بأساسي آية سورد أي تركيز شيء أما يشاء عادي وشا كشي وقضية لهم قعابة الموالاة حديد يان حديد لسا ما يسنكرا يان علاقة لسا ما يسنكرا أرنتاس أي شيء أساسي أو عد أي وشا كشي طبعا وحويان وحياله إشارات كلا أو تشريعيه sida qur-aanka caawa ayay suuradda ku leexleexatay laakiin hadafka guud ama micwarka asaasiga ay tarkiisay suuraddu dhammaanteed min alawal ilaakhir waa arrintaa wey qadiya almuwaalaat xidhiidinta calaaqada yaan la samaysan karaa iyoynaan la samaysanaynin jamiica aayaati suura arrintaasi ka sheekeeyeen marka waxaan doonaynaa inaan waxoogaa macaaneyn maxay tahay kalimat alwalaa walbaraa ahlusunna waljamaaca tafsiir bay leeyihiin shiicaduna tafsiir ayay leedahay isla mawduuca ku saabsan iyagu markaa ma isticmaalaan alwalaa walbara lakin waxay isticmaalaan waxa yihahdo atabari watawali atabari watawali ayay isticmaalaan annaguna waxaan ahlusunna waljamacana waxay isticmaalaan alwalaa walbaraa idan macnuhu waxaa weeyaan in alwalaa waa inaad tawalido aada la taxaalufto aada gaashaan buursato qofka aada wadaagteen caqiidada iimaanka isaga micii aada noqoto isaga aada iskaalmaysataan waa macnaha muwaalaadka yani xubbi daban kaalmaysigaas macaani badan buu soo gelay yani kalgacaylka wax umuur qalbiyaa soo gelaysa umuur camaliyaa soo gelaysa oo ficilkii ah ficilkii yani inaad isaga ficaal ahaan isu aada isu gaashaan buursataan isaga iskaalmaysataan isaga aada walaalo noqotaan qalbina aada isjeclaataan oo isaga kalgacayl aada wadaagtaan waa tawali albaraana waxa weeyaan inaad beri ka noqoto bimacnaa inaad ka fogaato xidhiid aadan la yeelanin la taxaalufin yani bimacnaa waxa wey aadan la gaashaan buursanin qofka maaragtay caqiidada aad ku khilaafteen muctadigahee ku darsaday inuu daalim yahay adiga muuminiinta ku xadgudbaya muxuu nagu xadgudbayaa lianahum sabab keliya beena qowsayn waxaad gelisaa lianahum waa muuminiin ama islaam bay haystaan maanta hadda marka laleeyahay dadka muuminiinta dadka nooca noocaasa waa muslimiin ama mutadarif ha la yidhaahdo ama mutashadid ha la yidhaahdo ama iraabi macanadeedu arrintaasoo dhan waa arrin dan laga leeyahay wey xaqiiqatan oo marin habaabisa wey laakiin hadafku waxaa weeyaan qofkaasi iimaan buu leeyahay diinta inuu ka camal falo wuu rabaa marka ninka doonaya inuu arrintaa daraaddeed kugu xadgudbo waa waxaa waajib diintu ay kaaga dhigtay inaadan inaad calaaqa la yeelanin xidhiid la yeelanin bal inaad nacdo oo aad karaahdo oo aad iska celiso oo aad la dagaalanto waa waajib wey laanna maxaa yeelay waa xaweyed wuu kugu xadgudbay mar hadduu xadgudub yimaado adiga taasi islaamku kugu waajib yeelay waxaa cagsigii ah qofka xataa caqiida haddaas ku khilaafteen laakiin uuna kugu xadgudbaynin kula dagaalamaynin ku weeraraynin gurigaaga kaa bixinaynin col kula ahayn ku nabcayn kaa waa kii la yidhi weeye baarinimo u sameeyey iyo cadaala u sameeye wey amaa marka shiicadu ay leeyihiin atabari watawali qasadkoodu waxaa weeyaan ay u jeedaan atawali in xidhiid lala sameeyo calaaqad kalgacayl ha noqoto ama maaragtay xidhiid ha noqotee caliy bn abi aalib iyo caruurtiisii iyagoo ay aaminsan yihiin keliya inay yihiin a'imatulmuslimiin iyaga keligood inay yihiin kuwaas in calaaqa lala yeesho berina laga noqdo fiiri beri laga noqdo lagana fogaado kuwii isaga colka la ahaa waxayna u qasdayaan ama xagga siyaasadda kula coloobay waxayna u qasdayaan abubakar sidiiq cumar ibn khataab cuhmaan ibnu cafaan asayida caaisha mucaawiya camr ibn alcaas talxa zubayr iyo asxaabta inteeda badan oo dhan ayay waxay soo gelinayaan mawduuca tabariga oo ah in beri laga noqdo iyaga mushkilada u weynna waa middaa weeye ee u dhaxaysa bayna ahli sunna wa ashiica marka qaarkood waxaa laga yaabaa iyaga xaggooda kuwan ayaa tawalliga ay ama waxaan ka wadaa tawalliga ay marka qaarkood gaarsiisa inay ilaah ka dhigaan oo ay basharnimada cali iyo awlaaddiisa ay ka bixiyaan oo ay xadd aluluhiya ay gaarsiiyaan kuwaas dabcan xaalkooda waynu yani waynu fahamnay oo macaanidaas waynu garanay ayib intaa marka aynu walaalayaal aynu ka sheekaynay waxaan jecelnahay mafaahiim ama macaani guud inaan ka soo qaadano awalan aayaddu waxay ka sheekaysa aayadaha ugu horeeya ee aayaddu ee suuraddu waxay ka sheekeeyeen si guud wasfina ay u sameeyeen iyadoo shaksi loo jeedin dadka muuminiinta ah ee nabiga la joogay sala allahu calayhi wasalam waxayna ku sifaysay biladiina aamanuu sifat liimaan ayay ku sifaysay kuwa kalena waxay ku sifaysay inay yihiin muctadiin ayay ku sifaysay waxay ku sifaysay inay yihiin cadowgii ilaahi subxaanahu watacaala muuminiintana inay ku xadgudbeen idan labadaa sifo waa sifaadka ugu horeeya aynu ka qaadanayno guud ahaan macaani aayadda laba qolo oo kuwana muuminiin lagu sifeeyey ilaahay rumay subxaana watacaala kuwana lagu sifeeyey inay yihiin cadowga ilaahay kuna xadgudbeen dadka muuminiinta asbaabna waa loo yeelay asbaabtaas oo ah inay ilaahay beeniyeen qur-aanka inay beeniyeen ilahayna ay beeniyeen waxdaanadii subxaana watacaala dulmina ay sameeyeen oo dulmigaas oo ah inay nabiga sala allahu calay wasalam ka bixiyeen dadka muuminiinta guryahoodii iyo dalkoodii iyo ilaahay ku abuuray bay ka bixiyeen ku xadgudbeen sababkuna waa maxay oo lagu cileeyey leanno iimaanka ayay doorteen ilaahay bay rumeeyeen subxaana watacaala isaga ayayna raaceen idan waxaan doonaynaa haddaynu arrinta hoos u soo degno maanta maalan arrinta maanta soomaaliya ka dhacaysa oo kale miyaynan wasfigaasi labada wasfi ma geli karaa mise ma geli karo bimacnaa waxaan doonaynaa arrinta markaynu qaacidahaan u salayno inaynu waaqac u soo dejinno bimacnaa waxaa jira nin kufriga caqiidada xaggeeda kuna sifoobay xadgudub dad muuminiina ku xadgudbaya sabab kelina ugu xadgudbaya laannahum diintooday doonayaan inay ku dhaqmaan u fiirso idan saddexdii sifo caqiidadii oo ay diintii aynu haysanin kow xadgudubkii oo ay ku xadgudbayaan iyagoo wax dulmia lagu samaynin midda saddexaad sababka xadgudubkuna waa maxay leanno dadkaa kale waxay doonayaan diintooda inay ku dhaqmaan idan arrintaasi waa arrin waadixa weeye idan qolada laga sheekaynayo sifadaa ma leeyihiin mise ma laha su-aashaas inaan isweydiino ayaa loo baahan yahay su-aasha markaa qaybtaas labaad miyay gelin karaa mise ma gelin karo ma laga hayaa gaalnimadii oo aynu ilaahay rumaysanan subxaana watacaala iyo xadgudubkii dadka muuminiinta ay ku xadgudbayeen dhulkooda iyo ilaahay dhulkooda ku abuuray midda saddexaad sababka ay ugu xadgudbayaan ma yahay inay kuwani doonayaan diintooda inay ku dhaqmaan iyaga waxay doonaan ku magacaabeen waa mutadarifiin laanna diintaay ku cawalfalayaan waa mutadayiniin waa irhaabiyiin macno kasta ha sameeye laakiin hadafku waa maxay laana diintooday ku dhaqmayaan marka macnuhu waa macnuhu ilaahay ka sheekeeye subxaana watacaala ayib kuwaas markaa cadaawadoodii markaa waxay u gudubtay in ay ay noqodaan in ay dagaal cad ay kuwa muuminiinta ay kula soo waajahaan idan xaaladda ayadaa markaa muuminiinta maxaa waajib ku ah ilaahay subxaanahu watacaala laba shay buu marka asaas ahaan uga sheekeeyey inay dhacdo laba shay awalan inaynan dadka noocaasa aynan ka yeelanin awliye ka yeelanin calaaqana aynan la samaynin dadka sifadaa aan soo sheegna leh waa tukubaad weyn midda labaad waxa weeyaan arrintaada dabcan aad baa loogu adkeeyey ilaahay wuxuu waxaad qarsanaysaa waan ogahay leanna marka qaarka waxaa laga yaabaa calaaqad hoose oo kalgacayl ku dhisan inay jirto markaa sacad baa loo sheegay wallahu aclamu bima akhfaytum waa ku aayaddu ay leedahay bimacnaa taasaa la diidan yahay mus calaaqada cadaysigaa iska badaa ee ta hoose ee qalbi kalgacaylka ayaa la diidan yahay iyo calaaqada hoose ayaa ilaahay diidan yahay subxaana wa tacaala middaas waa mid weeye midda labaad waa in ay waajib tahay marka calaaqadaas aad sayni looga reebay waa inaad adiga ay waajib kugu tahay in aad aad iska dhiciso oo aad iska celiso si diintaada aad u xifdido leanna muxuu doonayaa dhulkaaga inuu qaato dalkaaga inuu kaa bixiyo sababkuna ay tahay laanna mujarad laanna adu mumin baa tahay muslim baa tahay idan arrintaasi arrin ilaahay subxaana watacaala sacad uu inoogu caddeeyo wey marka qaybta labaad ee doonana waxoogaa tacliiqa ku samayno waxaa weeyaan aayadda sideedaad waxaan arkaynaa aayadda sideedaad aayadda sagaalaad markii kalgacaylkii iyo calaaqadii qalbiga laga soo tegey waxaa la yimid inuu cadowgii noocaas ahaa waana she waxna waan ka sheegnay laakiin labadoodaasa si cad usii caddeeyey inuu badrheed dagaal ah inuu ugu soo qaado dadka muuminiinta guryahoodiina ka bixiyey iyagiina uu doonayay inuu maaratay uu diintooda kula dagaalamo idan kuwaas ilahi wuxuu lehy subxaana watacaala waxaan idinka reebay sadaaqadooda iyo saaxiibtinimadooda arrintuna xaqiiqatan waxaa la doonaya inaan caddayno fi lxaqiiqa si dadka maqli ay u dhegaystaan macnuhu ma aha qofka caqiidada haddaa isku khilaaftaan inay aada cala dhul o noqonaysaan arrinta macnuhu saas maaha aayaduhu taa way diideen yani waxaa weeye alikhtilaafu fi lcaqiida laa yastawjibu cadaan mutlaqan yani xaqiiqa saas wey dad waxaa jira caqiidada isku khilaafsantihin lakin calaaqa aad leedihiin oo waa dadka ilaahay uu xataa yidhi maaragtay inaad caadilnimo u samaysaan ood baarnimo u samaysaan ilaahay kuwaas idinkama nahiyo ku yidhi wey arrintaa in dadka iskaga qasbo marka arrintaa maaha فطالما لا يقاتلون المسلمين ظلما ولا يخرجون من ديارهم إذا كواسي ويكبحسيه الموضوع لكن أنت لغاها اللي وحويا كواحد قدبك إي عداوده إي ماركتي وكوة لله حلينا هلوية لنا إسكنا دعيو دينتيني عقيدنا الدفاع لكون لله ويان وحليلك يسمى تنافي الإيمان إذا حليلك يسمى وحي على, على طول أي ديدنتهي أما يددك تهي إيمانك نفتيسه بمعنى قفك إلى علاقة لسمية ومن يتوله فولاك هم ظالمون يعني قفك إلى تولية يكون شروط بالي يقوى الملكة نفته ويكون ظالمين تا إيمان كودو وباطل يهي إيمان كي كبحي وكوه ويان ficilka isagaa markaase aayaadka dambe waxay ka sheekeynayaan ficilka isaga ah oo ah in gaalada beri laga noqdo in lagaga daydo nabiyullaahi ibraahim sala allahu calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wasalaam yacni misaal baa loo soo qaatay leannu isagaa wuxuu ahaa misaal cad oo beri ka noqday dadkii cadaawadana u qaaday dabka ku rumay markuu ilaahay rumay subxaana wa tacaala waa xadgudub cad weeye iimaankana ku khilaafay idan misaal baa loo soo qaatay idan dadka noocaasa ee doonaya inay diintiina idinku colaadiyaan waxaad kaga dayataan cadaawadooda nabiyullaahi ibraahim sidaa daraaddeed walaalayaal waxaad ogaataan qof kastaoo muumina oo ka suurtagelaysa inuu dhegaysto uu maqlo calaaqada maanta waad maqlayseen marka etoobiya ay doonaysay inay ku soo duusho dalka iyo ummadda soomaaliyeed waxay ku cilaysay inay yihiin dad muslimiin ah oo mutadarifiina muslimiin mutadarifiina maxaa loo yaqaana markaa waxaa loo yaqaana qof doonaya inuu ku camal falo diintiisa idan waxaan ka cadaynaynaa tafsiiran lihadihi alaayaat توضيحا لهذه المعاني inagoo aayaadka inagoo aayaadka cadaynayna waxaan u sheegaynaa qof kastoo muumina oo ay ka suurtogeli karto inuu dhegaysto in dadka noocaasa raacitaankoodu inuu iimaanka ilaahay aada rumaysay cagsigeed yahay didkeed yahay qofkuna iimaankiisa uu ku waayayo ilaahay uu rumaysan yahay iyo maalinka qiyaame uu rumaysan yahay nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam idan arrintaasi waa arrin cad weeye oon u baahnayn in ta'wiil iyo tafsiir la geliyo aayaadku way cadcad yihiin arrintuna ma aha marka laga sheekaynayo arrin afraad iyo magacyo loo jeeda ma aha laakiin waa mawduuc madda ah oo qofkaad xidhiirka la yeelanayso qofkaad colo noqonayso ilaahay uu caddeeyey subxaanahu watacaala mana aha qofka inuu gaal yahay loo fiirsaa la rabaa qof kastoo mu'mina inuu dhigaystaa la rabaa qasadku ma aha qofkaa col baan la nahay waan la dagaalamaynaa alaaqa la yeelan mayno macnaheedu maaha leannau mu'min maaha oo muslim maaha leanna kuwo badana waxaa jira caqiidada inagu khilaafay oon mu'miniin ahayn ama kiristaan ha noqdeen ama cid kastaba ha noqdeen oo cadaawo iyo xadgudub iyo dhibaato aan inagu haynin kuwaa iyadaa marka calaaqaad wanaagsan iyo cadaalo inaan kula dhaqanno ilaahay baa ina amray subxaana wa tacaala laakiin qofkaa inagu colaadinaya caqiidadeenna diinteenna iimaankeenna ku camalfalka kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala qofkaasi waa qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu noo caddeeyey inay waajib inagu tahay sharci ah sida salaadu waajiba inoogu tahay sida soonku waajib inoogu yahay sida zakadu waajib ay noogu tahay sida xajku waajib inoogu yahay ayay waxaajib inoogu tahay in aynu la colowno inaan nacno inaan diidno inuu inagu khasbo diindeenna inaan ka tagno inuu inagu khasbo caqiidadeenna inaan ka tagno inuu inagu khasbo dhaqanka diinteenna aan ku camalfalayna inaan ka tagno kaas ayaa waajib ah kaa ayay tahay xidhiirka lala yeelanayo calaaqada lala yeelanayana waxaa weeyaan mid burinaysa iimaanka aynu ilaahay rumaysannahay subxaana wa tacaala aan rumaysannahay nebi moxamed ilaahayna wuxuu lehay subxaana wa tacaala laa tatawallow ha tawalliina aayaddaa lagu khatimay waana lagu bilaabay laa tattakhiduu caduwi wa caduwukum awliyaa ha ka yeelanina cadowgay iyo cadowgiina weli weliguna waan sheegnay xidhiid iyo kalgacayl iyo taxaaluf iyo gaashaan bursi ha ka dheganina kuwaa ilaahay colkii ah kolka dambe ilaahay wuxuu yihi laa tatawallow yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyeyow nebi moxamed rumeeyeyow laa tatawallow weli ha ka dhiganina gargaarsi ha ka dhiganina xidhid iyo kalgacayl ha u yina qowman qadiba allaahu calayhim qol ilaahay u cadhooday subxaanahu watacaala wuxuuna ugu cadhooday ilaahay baa horu sheegay waxa weeye kufriga ay ku jiraan iyo xadgudubka muuminiinta ay ku xadgudbayaan guryahooda ay ka saarayaan dalkooda ay ku soo duulayaan caqiidadooda daraaddeedna ay ku niceen oo ay ku necel yihiin kuwaa weli ha ka dhiganina kuwaa awliye ha ka dhiganina kuwaa xidhiid ha la samaysanina qowma qadiba allaahu calayhim qad ya-isuu min alaakhira kamaa ya-isa alkufaaru min asxaabi alqubuur ilaahayna wuxuu leehay subxaana wa tacaala aayaddii hore waman yatawallahum fa ulaa'ika hum udaalimuun kuwa iyadoo weli ka dhigtaana xugunkoodu waa kuwa daalimiin ah waa kuwa naftood dulmiyey waa kuwa iimaankoodii dulmiyey waa kuwa caqiidadoodii dulmiyey waa kuwa ilaahay ka fogaaday subxaanahu wa tacaala idan arrintaasi waa arrin waadixa waa arrin bayin ah waxaad ogaataan walaalayaal arrinta aan khilaaf lahayn fi diin fi lislaam waxaa waajib ah marka cadow nacab ah oo kugu xadgudbaya oo kugu necab diintaadii caqiidadaada markuu ku soo duulo gurigaaga iyo dalkaaga ee uu qabsado inay waajib cayniya tahay sida salaadu ay waajib u tahay ay fardu cayn u tahay inay qof kastoo muumina ahlu sunna waljamaaca oo dhan baa qaba fiqi shaafici haddaad kitaabkaad furto waxay ku odhanayaa waxaa weeye haddii gaaladu hadday ku xadgudbaan dal muslima waxaa waajib ku ah dadka dalkaa degan ahlu qadrigaas inay mudaafaca sameeyaan diintooda caqidada difaacaan hadday kari waayaan oy ku adkaato kuwa aladiina yaluunahum kuwa kuwa ku xigay muuminiinta ayay waajib ku noqonaysaan inay gargaar siiyaan ilaa marka dambe ay gaadha muslimiinta dhan inay farducayn ay ku noqoto arrintaasi ilaa la gaadho kuwa dulmigaa iyo ictidaha lagu xadgudbay dalka iyo dhulka iyo caqiidada muuminiinta kuwa ka manciya ilaa la helo farducayn ayay noqonaysaa walaalayaal idan diinteenaan ilaashana walaalayaal arrintu waa arrin ku tacalluqda caqiido weeye waa arrin ka tacalluqda diin weeye waa arrin ku tacalluqda iimaan weeye arrin ma aha fadhi ku dirir ma aha qofku waxaa weeyaan suu nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam qofka waxaa dhici karta kelimada inay ka soo baxdo macnaheedana inaynu u kasaynin oo sabciina khariifa naari jahannaba ay ku rido siduu nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam waxaa dhici karta qofku kelimad in yidhaahdo kelimaduna ay gaalnimo dhexal siiso toddobaatan sano naaru jahannaba kusii ridda idan kelimaadkeena aan ilaashano walaalayaal mawaaqifteena aan ilaashano walaalayaal caqiidadeena iyo diinteenna aan ilaashano walaalayaal qofku yuuna qaadin casabiya aljaahiliya isagoo u tacasubaya oo u tacasubayo maaragtay qabiilo ama maaragtay qoys ama rijin iyo mandiqad u tacasubaya yuuna caqiidadiisa ilaa waayin iyo iimaankiisa laannu maxaa yeelay wawallaahi alcadiim maalinka qiyaame wax ku anfacaya ilaahay wuxuu leeyahay lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum min allaahi shay-a ilaahay subxaana wa tacaala waxa idinka anfacayso caruurtiina ayna anfacaynin cid kale iska daa waxaana anfacayna aabbihiin iyo hooyadiin baana anfacaynin say ku anfacaysaa markaa qabiilo iska waasica ama gobol sida ilaahay ay kaaga anfacaysaa arrintaana waxaa lagu sheegay marka laga sheekeynayey in aad gaal calaaqa la yeelato ku xadgudbaya dadka muuminiinta ikhwatii wa akhawaatii fillaah arrinta noocaasi waa arrin waadix ah waa arrin aan tafaasiir badan u baahnayn waa arrin ku tacalluqda caqiidadeenna iyo diinteenna ku tacalluqda kama sheekaynayno hebel baa gafay iyo hebel baa khalad sameeyey arrintaasi arrin hadda meesha taalla ma aha mawduucu marka uu gaadho in uu masaajidkii ilaahay subxaana wa tacaala aan ku caabudayno in la xidho markay gaadho gabadhii ilaahay amray inay xijaab qaadato jirkeeda asturto marka in lagu khasbay inay cawradeeda ay muujiso marka jamaacadii muslimiinta inay isku jamaacaadaan marka la diido marka la diido in ilaahay dartii lasu kaalmaysto mawduucu wuu ka baxayaa qabiilo iyo mandiqo wuu ka baxayaa ikhwatii wa akhwaatii fillaah idan walaalayaal mawduucaasi waa mawduuc sidaa ku salaysan weeye aayadda suuraddaa dhan ee ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam ayaa ka sheekaysay min awaliha ilaa aakhiriha in qur-aanka dib loogu noqdo weeyaan waa inaan ta'amul ku samayno oon u fiirsanno diinteenna waxyaalaha asaasigaa arrintaasna arrin ma aha filxaqiiqa arrin qarsoon ama arrin maaragtay diinta daraf kaga jirta oo qofka ka qarsoomi karta ma aha waa arrin waadixa saddex iyo toban aayadood oo suurad dhan magaceed wadata ayaa si cad uga sheekaysay hala raajiciyo suuratulmumtaxana waa suuradda ka dambaysa ee qasami callah iyo suuratulxashri markaad akhrido suuradda saddexaad weeye ee juska qasamici ku jirta weeye idan walaalayaal sidaa hala yeelo ilaahay waxaan ka rajeynayaa subxaanahu wa tacaala inuu dulliga inaga kor qaado ilaahay dulliga inuu naga kor qaado maanta ummaddeenu waxay gashay nafaq mudlima god madow ayay gashay gooray ka baxaysana ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala wawallaahi aladii laa ilaaha hayru waxaan caqiidaysnahay maanta midka ciyaaraya ama maanta u haysta inuu xaq ku taagan yahay wallaahi berri wuu qoolmaynayaa wallaahi berri fartuu ka qaniinayaa nabigaa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam waa qoladii safiinada raacday oo kale waa qoladii doonta raacday ee midna kor fuulay midna hoos fuulay ee kuwii hoos fuulay ay yidhaahdeen hoosta aynu ka dilaacina safiinada si walaalaheen aynaa u dhibin waa safiihiin weeye haddii gacanta aan la qabanin iyagaa ugu hor halaagsamaya kuwii koree deenta fuushanaana way korka fuushanaana iyaguna way halaagsamayaan idan walaalmo waxaan sugaynaa midkaa isu haysta inuu xaq ku taagan yahay midkaa isu haysta inuu wuxuu sameynayo uu khayr yahay ee aan aan fahansanayn ee maaragtay ay indhatirtay casabiyaddu ay indhatirtay qabiiladu ay indhatirtay kursi jacayl u indhatiray markaasaan maanta ku fiirsanaynaa ilaa inagoo dhan aan qarqoonno oo isagu uu farta dhexda ka qaliino wallaahi waa maslaxad weeye isagay maslaxad u tahay innagay maslaxadii noo tahay ilmaheennay maslaxad u tahay caqiidadeenna diinteenna maslaxad u tahay xataa qofkaan caqiido lahayn qof aan lahayn sheekh aan ka dhiidhiin ilaahay subxaanahu watacaala xataa xayawaanku walaalayaal wuu qeyroodaa mii xayawaan baan ka liibanaa qof dalkiisii iyo dhulkiisii lagu soo duulay oo nin colla ah oo cadaawo u qaba intaasoo boqol oo sano fursad la sugayy uu doonayay inuu fursad ku soo helo shalay waxay ahayd waad maqlayseen usbuuc ayaa ahnaloo qabtaa la yidhi laakiin maanta waxay maraysaa sanad iyo sanawaad iyo inaan la garanayn bay maraysaa waxay berri noqonaysa male wallaahi alcadiim kuwaa maanta yarin masaakiinta ah een awood adduunyo maanta aan lahayn ee meel kasta ka go-an wallaahi kuwa hadday jabaan oo gacanta lagu dhigo ka maanta keenay iyo inagu isku mid isku sidaan u qoomeynaynaa gacanta aan iska qabanno waa safiih waa mid ilaahay subxaanahu watacaala aan garanaynin maslaxada ilaahay uu siiyey khayrka isaga uu siiyey ilmihiisa wuxuu dhaxalsiinayaa madow ilmihiisa wuxuu dhaxalsiinayaa dulli ilmihiisa wuxuu dhaxalsiinayaa mugdi ilmihiisa mustaqbal xumo wuxuu dhaxalsiinaya wax adduunyada aan lagu arkin ayuu dhaxalsiinayaa ma markaasaan walaalyaal sugaynaa ma markaasaan doonaynaa inaynu koranno oon u sugno ma markaasaan sugaynaa ikhwatii waakhawaati fillaah kelimadda xaqa allah inagu anfaco walaalayaal inagana allahayna hanuuniyo ilaahay xaqa hayna tusasuya subxaanahu watacaala ilaahay dulliga haynaga kor qaado ilaahay calaamad xun oo dadka aan ka muuqanin ilaahay yuusan naga muujinin waxaan arkayna waa calaamad xun waan maqlisay habaarkii calaamad xun alla ku saar waa calaamad xun oo laysa saaray weeye ikhwatii wa akhawaati fillaah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa an yarfac mina dulla waalhawaan hawaanka iyo dulliga ilaahay inoo kor qaado cabsida iyo qoofka ilaahay inoo kor qaado waxaa weeye cabsibaa inagu dhacday cabsidaasi waa dulliga bilowgii weeye walaalayaal wax kasta wuxuu ka bilowdaa inaad cabsato oo aad baqdo cadowgu wuxuu doonaya waa inaan cabsanno oo aan cabsanno oon baqno taa hadday nagu dhacday waa dulliga bilowgii weeyaan walaalayaal ikhwatii wa akhawaatii fillaah ilaahina aan barino isaga yaa casiiza isaga yaa khaalib ah inuu maaragtay inoo sahlo amra rushdin yucazu fiihi ahlu taacatii wayudallu fiihi ahlu macsiyatihi kuwa ahlu taacadiisa ilaahay inuu inoo sahlo amar lagu irshaad iyo khayr iyo hanuun kuwaa lagu cizeeyey ilaahay hanoo sahlo lagu dullayo kuwa maaragtay sufahada ee daalimiinta ee maslaxadooda iyo maslaxadda dadka kale toona aan garanaynin ee doonaya inayna dhexal siiyaan dulli caaran abad ceebta adduunyada ilaa yowma alqiyaama aan ilmaheena inaga toonaan naga soo harin dooni inay dhexal siiyaan dulli inayna badaan gaalnimo inayna badaan dhulla-aan inayna badaan ikhwati wa akhwaati fillaah taa aan barino ilaahay aan u noqono subxaanahu watacaala waxa laga sheekaynayo ma aha inaan leenahay gaaloo dhan baan collannahay ma aha gaalo aan nabadnahay baa jira kuwa calaaqaan la leeyahay baa jira kuwa aan dhex degannahay baa jira kuwa aan calaaqo wanaagsan leenahay baa jira ilaahay kuwa inagama reebin inaan collan noqono laakiin ka kugu xadgudbaya doonaya diintaada inuu kuula dagaalamo doonaya inuu caqiidadaada kuula dagaalamo inuu kaa saaro kaa walaalo inaad jeclaato ka jeclaadayna inaad jeclaato xidhiid aada la samayso waxa weeye arrin ceeba walaal caqiidadaasay dhib ku tahay caqiidadaaday ku tahay maaragtay cagsi ka tahay ilaahay ka cabso walaalkii dhammaantiin ilaahay aan ka wixii maaragtay hana waafajiyo wixii khayra ilaahayna dulligaana hanaga kor qaado nasal allah subxaanahu watacaala rabi alcarshi alcadiim an yaciza almuslimiin an yaciza almuslimiina fi somaal ilaahay inuu cizo u soo celiyo ilaahay karaamada inuu soo celiyo isaga ayaan baryaynaa subxaanahu watacaala isagaa casiiza isaga ayaa xakiima isaga ayaa falsan isaga inuusan maaragtay dulligaa uusan nagaga tegin rabbigana isaga casiiza subxaanahu watacaala isaga ayaan baryaynaa intaasaan insha alla kelimadda kusoo gebagabaynaynaa qasadkuna wallaahi alcadiim walaalayaal ma aha qof inaan wax ka sheegno qof inaan dhaleecayno qof inaan mucaaradno midna wallaahi qasadku maaha laaxwiyaan in aan cadayno waxyaalo aas-aasiya oo diinteenna ku cad inaynu caddayno oo dadka muuminiinta een ogahay inay khayr jecel yihiin inayna iskaga darmanin iyagii oo maaragtay khayr doonaya inaysan caqiidadooda dhaawicin middaa umaan doonaynaa jacayl aan iyagu qabnana saa u samaynayna ilaahay ha naga dhigo subxaana watacaala الذين يستمعون الذين يسمعون يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه فيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور